إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله risaaladan iyada ah oo qoray alcalaama almuxadith sheekh maxamed naasirudiin alalbani lana yidhaahdo manaasik alxaji waalcumra fi lkitaabi wasunna wa aathaari salaf wa sardi maa alxaqa annaasu biha min albidac wuxuu noqonayaa risaalad uu kasoo minguuriyo sheekhu kitaab kaloo asloo weyn oo magaciisa la yidhaahdo siduu sheekh albani u bixiyey xajat nabiyi sala allahu calayhi wasalam ama sifatu xaj nabiy sala alla alay slam kamaa rawaaha canhu jaabir radi allahu canh kitaabkaas ayaa asalka ahaa kan marka waa mid kooban oo sheekhu ugu magacdaray manaasik alxaji waalcumra siday ugu soo aroortay kitaabka iyo sunnaha wa aathaari salaf iyo dadkii wanaagsanaayee hore raadadkoodii wa sardi maa alxaqa annaasu bihaa iyo in la taxo oo la dareeriyo ama la sheego waxyaalaha ay dadku kusoo dariyeen ay kusoo dareen hadyigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee xajkii cumrada ku saabsanaa ee bidcooyin ah waxba muqadimada u banbixi mayno waxaynu toos u gelaynaa nasaa'ixun bayna yaday alxaj talooyin loo soo jeedinayo qofka muslimka ee niyooda inuu xajka u baxo inta aanu xajka u bixin ka hor ou sheekhu leeyahay wa haadihi nasaa'ixu wa fawaa'idu uqadimuha ilaa ikhwaani alxujaaj halkan waxaan ku sheegayaa buu sheekhu leeyahay talooyin iyo faa-iidooyin aan usoo gudbinaya walaaladayda xujaajta ah beyna yadi alxaj xajka ka hor awalan sheekhu wuxuu leeyahay raximahullah cala alxaaji an yataqiya rabbah qofka xajka u socdaa waa inuu allihiisi ka cabsadaa rabbigii subxaanah wa tacaala wayaxrisa daaqatahu calaa an laa yaqaca fii maa xarama allahu caleyh inta awoodiisu tahayna uu ku dadaalaa inaanu ku dhicin wixii allah ka xaaraantimeeyey subxaanahu watacaala maxaa yeelay allah baa wuxuu leeyahay rabbi subxaanah watacaala alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj allah subxaanah watacaala wuxuu sheegayaa xajku inuu yahay cibaado dhacda bilo mucayana oo sanadka ka mid ah ku eeg qofkii marka xajka u baxaya waxaa laga rabaa inaanu ku dhicin wax markaasi ajarkiisa wuxu dhimaya iyo fusuuq iyo muran aan looga baahnayn xajka iyo xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee isaguna ahaa man xaja qofkii xaja ama xajka soo guta falam yarfuth ee markaasi aan ku dhicin wax laqwi ah walam yafsuq fisqina aan ku dhicin rajaca min dunuubihi wuxuu uga soo noqdaa dembiyadii uu galay ka yowmi waladatu ummu sidii maalintii ay hooyadii dhashay dembi siduu ka ahaa isagoo ka ahoo ka nadiif ah ayuu soo noqdaa haddii sidaas uu yeeloona wuxuu noqonayaa xajkiisii qofkaasi soo gutay xaj mabruur ah oo lagu samafalay oo allah subxaanah wa tacaala u aqbalay nabigaan caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alxaju almabruuru laysa lahu jazaa-un ila aljanna xajka lagu samafalo ee loo loo guto sidii sunnuhu ahaa abaalmarin aan janno ahayn ma leh jannadii abaalmarintiis waa janno un marka waad arkaysaa ballanqaadka iyo bishaarada intaa leega ku jirta oo nebigu uu sheegay caleyhi isalaatu wasalaam xadiidkaasna waa saxiix bukhaari iyo muslim baa wariyey marka waxaa loo baahan yahay falaa budda min ataxdiir waxaa lama huraan ah in laga digtoonaado mima btuliya bihi bacduhum waxyaalaha lagu ibtilayay dadka qaarkood lijahlihim aw dalaalihim oo sabab u tahay amba aqoon darro haysata oo xagga diinta aqoon darro ka haysata ama dalaal iyo dhunsanaan ay ka lunsan yihiin waddadii saxda ahayd waxyaalaha marka looga digay qofka xaajiga waxaa ugu horeeya kow al ishraaku billahi tacaala ilaahay cibaadadaa la gudinayo cidina la wadaajiyo maxaa yeele sheekhu wuxuu leeyahy faqad ra'aynaa kathiiran minhum waxaanu aragnay uu leeyahy sheekhu dad badan yaqacuuna fi shirk oo ku dhacaya shirki kaalistiqaahati bikayr illaah inay matalanba gurmad weydiistaan ilaahay cidaan ahayn subxaanah wa tacaala walisticaanati bilamwaat amba inay kaalmo ka dalbaan dad dhintay oo geeriyooday dadkaasoo min al ambiyaai waasaalixiin ambiyada iyo dadkii wanaagsanaa noqon kara wa ducaa'ihim inay baryaan baa ka mid ah min duuni illahi ilaahay sokadii walxaalifu bihim inay ku dhaartaan tacdiiman lahum iyagoo isla weyneeya ay ku dhaartaan fa yubdiluuna bidaalika halkaana uu ku baab uu baadil ku noqdo xajuhum xajkay gudanayeen qaala tacaalaa waayo allah subxana wa tacala wuxuu leeyahay la in ashrakta la yaxbadanna camaluk haddii aad shirkii samayso waxaa dhab ah xaqiiq ah camalkaagu inuu baadil noqon doono burburi doono waxna lagaxna aan laga soo reebi doonin marka sheekhu wuxuu ku bilaabay arrintii ugu muhiimsanayd kol haddiiba xaj loo socdo tawxiidku meesha inuu ka noqdo khaalis oo meesha ikhlaas lala yimaado shirkina laga dheeraado arrinta labaad waxaa weeyaan uu sheekhu ka digayo tasayunu bacdihim dad baa waxay qurux ka doonaan markay xajka u socdaan bixalqi lixya garhka inay xiraan oo kale xajkii baa u socdaa buu isleeyahay marka wuxuu isleeyahay si aad adigoo qurux badan usoo gudato garhka sii xir oo tasayun bay u malayaan arrintaasna taasna wuxuu ihi fa inahu fisqun waa faasiqnima buu leeyahay fiihi mukhaalafaatun arbaca afar mukhaalafo iyo gef ayaana ku jira oo aan ku sheegay buu leeyahy madkuuratu fi lasl kitaabka weyn ee asalka ah laga soo minguuriyey halkanna ku sheegan arrinta saddexaad sheekhu uu ka digayo qofka xaajiga xajba intaan la gaarin waxa weeye takhatumu rijaali bidahab ragga oo ka dhigta fargal dahaba xirta ama farraati ama fargashi dahab ayay gashtaan kaana fa inahu xaraam waa xaaraam buu leeyahay sheekhu in markaasi kaatun dahaba raggu ay tuntaan ay gashadaan ama fargashi ama farraati waxaa tidhahdaba laa siyamaa maa kaana minhu min annooc weliba fargalladu iskuma jiraane waa nooca loo yaqaano maanta bikhaatim alkhidba kaatunka maar guurka amba markay ninku gabadh u doonan tahay ama naagtu marka uu naagu mehersado waa kuwan fargal isweydaarsada farraatiga marka waxaad arkaysa qof xaj u socda dahabna wuu xidhan yahay marka horena waa fargal kugu gashaday inuu xaas leeyahay sheegayay wax gaalada laga soo qaatay sheekhuna waa kan sheegaya fa ina fiihi aydan isaga dahabnimada waxaa usii dheer mukhaalafo kale oo ah tashabuhan binasara gaala isu egeysiin baa ku jirta marka sheekhu wuxuu ka hadlaya waa aragnimadii faraha badnayd maadaama uu sanado aada u badan xajka soo gutay intaana uu axwaasha muslimiinta indhaindhaynayay wixii uu arkay buu inoo soo hormarinay intaan la gaarin cibaadooyinkii iyo mashaacirtii iyo manaasigtiiba maadaama kitaabtan loogu talagalay inuu qof kasta akhristo oo caamadii ay heli karto oo luqado badan loo turjumay thaaniyan arrinka labaad waxa weeye calaa kulli man araada alxaj qof kastaoo xajka u socda amba xajka niyooda miman lam yasuq ilhadyi oo aan soo xidhin xoola soo kaxaynin oo ay xoolaha lasoo kaxayn jiray mana ah maaragtay hadda waa naadir ba inaad aragto qof xoola sii jiidayo le xajka baan u wadaa oo sunnooyinka laga tegaya ka mid ah neef xoolo la jiidayo lele xajka baa loo wadaa saasay ahaan jirtay berigii hore hoos buu ku sharaxaya sheekhu wuxuu leeyahay famina fa inahu min annaadir hadda waxaaba naadir ah an yasuuqa axaduhum hadyah inuu qof aad aragto soo kaxeeyey xoolo hadyi ah min alxil kasoo kaxeeyey waqtigii waxlaasha aha intaanu xaramka soo gelin kamaa facala nabiyu sala alla alay slm sidii nebiguba yeelay caleyhi isalaatu wasalaam faman facala qofkii maanta sidaa sameeya falaa falaa inkaara caleyhi yaan lagu inkirin yaan lala yaabin la odhanin muxuu dad waxaan maana arki jirin waayo sunnaha marka laga tago heer bay noqon doontaa dadku markay arkaan ay la yaabi doonaan odhan doonaan sunnihii baa laga tegey waana sunnihii baana caynka ahaan jiray in xoolo lasoo kaxeeyo oo la ihahdo waxaa lagu soo qalayaa markaasi marka la gaadho xajka xilligiisa amaa man lam yasuq ilhadyi laakiin qofkii aan isagu xoolaba kaxaynin wa qarana ee qiraan uu yahay xajkiisu aw afrada ama farad uu yahay oo matalan baa xaj keliya u socda faqad khaalafa ficlahu sala allahu caleyh wasalam wa amrah qofkaasi isagu wuxuu khilaafay ficilkii nebiga iyo amarkiisa labadiiba wa in raqiba annaas kama qaala ibn cabaas cabdillahi bn cabaas fasaa wariya sida imaam muslim uu warinayo waana xadiid saxiixa marka qofkan waxaa loo sheegayaa inuu isaguna haddii uu arko qof hadyi wada aanu la yaabin ta ta munaasabka ee ugu fiicanna sheekhaa noo sharixi doona midda ugu munaasabsan marka wuxuu leeyahy thaniyan calaa kulli man araada alxaja qof kastoo xajka u socda miman lam yasuq ilhadyi oo aan hadyina soo kaxaynin waxaa laga rabaa isaga an yanwiya inuu niyoodo xaja tamatuc xajka tamatuca loo yaqaano inuu niyoodaa laga rabaa maxay sababtuna tahay liamri nabiyi sala allahu calay wasalam waa nabigaa sidaa amray asxaabahu asxaabtiisiibuu sidaa amray aakhir alamr arrinkii u dambeeyey sidaasuu ahaa arrinkii u dambeeyey nabiga alay slatu slam ka sugnaaday kaasuu ahaa ee wax ka dambeeya nasakhiyan aanu jirin waxaa kaloo qofka sidaas waajib ugu noqonaysaa waliqadabihi calaa asxaabihi inuu nebigu ka cadhooday caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisii aladiina lam yubaadiruu kuwaasoo aha kuwii u degdegi waayey ila imtithaali amrihi inay amarkiisa qaataan bifaskhi alxaj oo ahayd inuu amray xajka inay iska faskhaan oy xajkii iska furaan una bedelaan ilaa cumra cumro u bedelaan waa kii nebigu caleyhi salaatu wasalaam lahaa dakhalat alcumratu fi lxaji ilaa yowmi alqiyaama cumradii xajkii waa la isku dhafay ilaa maalinta qiyaama dib loo kala saari maayo walamaa qaala lahu bacdu asxaaba asxaabta qaar baa su-aal weydiiyey waxay ku idhahdeen ara-ayta mutcatanaa haadihi licaamina haada am ila alabad tamatucan maanta aan samaynay ma sanadkan unbaa mise oo mid weligeed socon doonta dabeedna shabaka sala allahu alay salam asaabicahu waaxidatan fi lukhraa farihiisii buu saa isu geliyey midba tii kale saasay noqonaysaa buli wax la kala saaraya ma jiraan camaliyan buu utusay markaa qawliyanna ugu sheegay camaliyanna ugu sii tusay markay su-aashaas weydiiyeen waxaanuu yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji ilaa yowmi alqiyaama sidaasay cumradii xajku isugu dhafnaanayaan oon la kala saarayn ilaa maalinta qiyaame bal lilabad weligeed saasay ahaanaysaa bal lilabad min ajli dalika amara sala allahu caleyhi wasalam sidaasoo kale baa nebigu wuxuu amray asayida faadima inantiisi faadimo binti moxamed wa aswaajihi iyo xaasaskiisiba radia allahu canhuna jamiican bitaxalluli inay xalaaloobaan buu amray bacda cumrati alxaj markay cumradii xajka guteen xalaalooba buu ku yidhi si ay markaa tamatuc ugu noqoto walidalika kaana ibnu cabaas cabdillahi ibni cabaas wuxuu odhan jiray man daafa bilbeyti faqad xal qofkii guriga ku dawaafa wuu xalaaloobay sunnata nabiyikum sunnihii nabigiina baa caynka ah wain raqiibtum haddii cid diidasaabay jirto hadday rabto cidba ha diidee sunnihii nabigaa caynka ahaa caleyhi salaatu wasalaam sheekhu arrintii buu sii sharxaya wuxuu leeyahy fa calaa kulli man lam yasuq ilhadi cid kastoo markaa xoolo aan geynin oo xoolo wadin waxaa laga rabaa an yulabii bilcumra inuu cumro iska niyoodo talbiyadiisu ahaato miduu cumro ku dhawaaqayo fii ashhuri alxaji thalaath bilaha xajka ee saddexda ah faman labaa bilxaji mufridan laakiin qofka xaj keliya ku dhawaaqa isagoo xajka gaar u dhigaya aw qaarinan ama qiraan samaynaya huma balaqahu laakiin intaa kadib lasoo gaadhsiiyo amru rasuulillaahi sala alla alay slam amarkii rasuulku dadka amray bilfaskh inay kala furaan oo markaasi ay cumradii ay tamatuc ka dhigtaan fa yanbaqii waxaa qofkaasi la gudboon oo laga rabaa an yubaadira ilayh inuu arrintaasi u degdego oo markaasi aanu ahaanin qof ixraam iska xidhan oo markaasi aan ka xalaaloobeyn oon tamatuc samayneyn amarka nebiga inuu qaataa laga rabaa walow bacda quduumi maka xitaa haba maqla amarkaas kadib intii uu maka yimid wa dawaafihi ee u dawaafka uu ku maray bayna safa walmarwa sacyigana safa iyo marwa uu ku maray xitaa intaa kadib haddii loo sheego waa inu markaa xalaaloobaa fa yataxallal ha xalaaloobo huma yulabii bilxaj laakiin kadibna xajun ha usoo diyaargaroobo maalintee yowma tarwiya maalinta yowma tarwiya tarwiya waa maalinta imsaada bisha sideedaad yowma thaamin wakaa kuu sheegay maalinta sideedaad sheekhu markaa wuxuu xusuusinaya ahamiyadda ay leedahay inaan arrintaa laga dhiga adeygin qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum allah wuxuu leeyay dadkii allah iyo rasuulkiisa rumeeyayow ilaahay ajiiba rasuulkiisana ajiiba oo amarkooda maqla oo adeeca oo dhagaha u fura idaa dacaakum limaa yuxyiikum markuu idinku baaqo oo idinku yeedho wax noloshiina ku jirto laa shakana inay sunnaha nebigu nolosha ku jirto caleyhi salaatu wasalaam halkan hoose wuxuu leeyahay isma diidaysa buu leeyahy arrintan iyo ta laga wariyay cumar iyo keyrkii ee ku tusaysa in xajka mufradka ay hu maaragtay uu fadli badan yahay laakiin waxaan arkay wuuri sheekh alislaam ibnu taymiya oo arrintaa ku awilaya odhanaya biannahu araada ifraad alcumrati fii safra ta loo jeedaa waxa weeyaan qofka markaasi cumradiiba ama safarkiiba hal cumro keliya kusoo kooba walxaja fii safra xajkana safar gaara ka dhiga taasaa loo jeedaa buui markaa labadan oo kala saaray si aan la isugu khaldin weli waxaynu ku jirnaa talooyinkii sheekhu usoo jeediyey qofka xajka u socda intaan xajkaba la gaadhin wuxuu ku daray oo saddexaad iyaaka an tadaca waxaan kaaga digayaa walaalkayga xajka gudanayo inaad ka tagto albayaata fii minan inaad u hoyato habeenka mina leylat alcarafa maalinta carafa la istaago habeenimadeedii ha ka ilduufin oo ha ka boodin oo iyaku dhaafin inaad u hoyato mina fa inahu waajib habeenkaa in mina loo hoda waa waajib facalahu rasuulu llahi sala alla sl rasuulkaa shadaa sameeyey wa amara bihi dadkiina wuu amray markii uu lahaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam khuduu canii manaasikakum iga qaata sidaa u gudanaysaan manaasigtiina iyo cibaadada sidaa u gudanaysaan sababto arrintaa sheekhu u adkeyn waxa weeyaan dadkii baa tasaahulay oo waxaad arkaysaa iyagoo habeenkii inta iskaga tagaan basas intay raacaan cawaali iska seexanaya cimaaradihii tegaya mukayafka iyo raaxada iska doonaya dabeedna ka boga waajibka ka tegaya dad loo ogol yahay baa jira oo istithnaa la sameeyey laga soo reebay kuwana sheekhaa sheegi doona waxaa kaloo sheekhu uhi wa calayka albayaatu aydan maaha maaragtay muna oo qoran maa habeenka carafo in loo hoyanaye waxaa kaloo lagaa rabaa iyadana aan laga maarmayn fi lmusdalifa inaad musdelifana u hoyato xataa tusalli subx ilaa subxa aad tukanayso fa in faatadka albayaat haddaad u hoyan weydo oo habeenka bariga aad u baryi lahayd meesha ay ku dhaafto falaa yafuutanaka adaau salaati fiiha bal ugu yaraan salaadan aad ku tukato iyo ku dhaafi daabad u hoyan weyday ood waqti aad ku seexataba aad weydi ambaba aad kasoo gaari weyday inaad ku tukataan iyo ku dhaafin fa inahu awjabu minhu maxaa yeelay taasaa kasii waajibsan in loo hoyda waxaa kasii waajibsan in lagu tukado bal huwa ruknu min arkaan alxaj weliba iska dhaafay waa mid ka mid a tiirarka xaj ku taagan yahay gurigu tiir la-aan ma istaagaya marka haddaad xaj bila tiiraan samaynaya tidhaahdo dhibkeeda leedaha cala alqowli alarjax sida qowlka raajix uu sheegaya ee xooga badan cinda almuxaqiqiina min alculamaa culammadooda kuwooda aada baadhitaanka u sameeyey ee arrintan u dhabagalay cidda keliya loo ogol yahay habeenka inaan musdelifo u hoyan inay iska socon karaan oy qaban karaan khaymadihii ku yaalay mina waxa weeyaan ila annisaa wadacafa dumarka iyo dadka tamarta daran fa inahu yajuusu lahum alinsiraaf labadaa qolo waxaa loo ogolyahay inay hore isaga sii socdaan bacda nisfi leyl laakiin waa goorma markuu habeenku kala bar noqdo iyaga laftooda markiiba maaha kala barkii bay guurayn karaan oy socon karaan sidaan sheegi doona buu sheekhu le gadaal ka sheegi doono qodobka afraadee laga digayaa wuxuu yahay waxdar waxaad ka digtoonataa buu yihi mastadacta intaad awooddo an tamura bayna yadi axadi min almusaliin inaad qof tukanaya salaad iska hormarto fi lmasjid alxaraam gaar ahaan masjidka xaramka fadlan can kayrihi min almasaajid wa kayriha masaajidada kalena hadalkooda badaa waayo nabigu aleyh salatu slam liqowlihi waa kii yidhi low yaclamu almaaru bayna yaday almusalli hadduu ogaan lahaa qofka qof tukanaya iska hormaraya maadaa calayhi waxaa korkiisa ahaanaya amba dembigu galaya hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa arbaciin afartan inuu taagnaadaabaa uga kheyr badnaan lahayd min an yamura bayna yadayh inuu hormaro qofkaa tukanaya afartan kaana lama sheegin ma afartan maalmoodba ma afartan biloodba ma afartan sannadoodba ood lagugu xukumo taagni ayaa ka culus qofka aad iska hormarayso sheekhu wuxuu leeyahay fa hada nasun caam naskaas amba xadiidkaas waa mid caam oo guud yashmalu kula maarin wa musallin waxaanu amarkaasi dusha ka qabsanayaa qof kastoo tukanaya iyo mid kastoo hormaraya walam yasix xadiidu istithnaa'i almaari fi masjid alxaraam waxna kama jiraan xadiidka laga yaaba kutub qaarood inaad ku aragto oo sheegaya xaramku inuu iska caadiyaho dadka tukanaya la iska hormari karo saxiix maaha buuhi wa calayka an tusallii fiihi ka kayrihi ilaa sutra waxaa lagaa doonaya markaa sidaad mararka kaleba sutro isu hordhigto markaad xaramka joogtanaya sutro raajita waa daruuri ha adkaato dhib ha ahaato mashaqo ha ahaato ha lagu jiiro laakiin adigu sunnaha ka tegin adiguna hau badheerina dadka caamada ku dayato ood dadkas ka hormarto tirahdo xaramku waa caadi a tirahdo waayo wax daliila looma hayo caadina ma aha waxaana taa cadaynu ihi licumuumi alaxaadiid alwaarida fi dalik waxaa caam ah axaadiidta kusoo aroortay arrintan wa fiihi aathaarun khaasatun can bacdi asaxaaba waxaa kaloo jira raadad ka soo arooray asxaabada qaarkood oo aan ku sheega buu leeyahy madkuuratun fi lasl kitaabka asalka ee kan laga soo minguuriye mukhtasarkan ku taalla buu yihi oo halkaan lagu sheegin qodobka shanaad waxa weeyaan buu yihi calaa ahli alcilmi waalfadl waxaa laga doonaya dadka aqoonta le ilaahay waxbaray an yucallimu alxujaaj inay dadka xajka gudanaya xujaajtaa waxbaraan xaytuma altaqow bihim meesha alla meesha ay kula kulmaan maaragtay manaasik alxaj manaasigta xajka iyo sida loo guto inay baraan baa ku waajiba wa axkaamihi iyo axkaamta xajkuu leeyahy inay baraan wifqa alkitaabi wasunna si waafaqsan kitaabka iyo sunnaha wa an laa yashqulhum dalika arrintaasina waana inaanay ka mashquulinin can adacwati ila tawxiid dadka inay ugu baaqaan towxiidka alladii huwa aslu lislaam towxiidka oo ah islaamka asalkiisii wa min ajlihi bucithat irusul towxiidka oo ah ka daraaddii loo soo diray rasusha wa unzilat alkutub kutubta samaawiga a loo soo dejiyey daraaddii in towxiidka la sugo fa ina akhara man laqaynaahum waayo dadka aanoo la kulannay badankooda buu yidhi xataa bacdu man yantami ila alcilmi oo ay ku jiraan nasiib darro xitaa qaar culammada ku dhex jira oo amba culamada xisaabsan oo cilmiga ku abtirsanaya wajadnaahum waxaa noo caddaatay oon aragnay buu sheekhu leeyahay fii jahlin baaliq inay aqoon darro weyn kaga sugan yihiin bixaqiiqati towxiid illaahi wa sifaatih xaqiiqada dhabta ah ee towxiidka ilaahay iyo sifooyinkiisa kamaa annahum fii qaflatin taama sidoo kale waxay ku sugan yihiin qaflo iyo mooganaan weyn bay kaga sugan yihiin oo taam ah ooy moogan yihiin can daruurati rujuuci almuslimiin inay qasab tahay ama laba maarmaan ay tahay muslimiintu inay usoo laabtaan calaa ikhtilaafi madaahibihim haba kale madaahib duwanaadaane wa kathrati axsaabihim xisbiyo kala duwanba ha ku abtirsadaane inay waajib ku tahay dhammaantood inay usoo laabtaan ila tawxiidi kelimatihim inay kelmadooda mideeyaan oo ay mid ahaadaan wa jamci sufuufihim safafkooda kala daadsanna ay isku dubaridaan calaa asaasi alkitaabi wasunna iyagoo markaasi kulankooda aasaas uga dhigaya kitaabka iyo sunnaha nebiga caleyhi salaatu wasalaam fi lcaqaa'idi arrimaha caqiidada la xidhiidha waalaxkaami iyo axkaamta fiqiga ah waalmucaamalaat iyo mucaamalaadka iyo dhaqanka waalakhlaaq iyo akhlaaqdooda wasiyaasa iyo siyaasadooda waaliqtisaad iyo dhaqaalaha wa kayri dalika min shu-uuni alxayaat iyo wixii intaa kasoo hadhay nolosha qiibaheeda kala duwana marka arrintaasna wuxuu leeyahy maadaama xajka aad ogtahay munaasabad ay tahay muslimiinta shanta qaaradood is arkayaan arrintaas in la yaraysta maha muslimiinta midnimadooda in laga shaqeeyo oo laysla doono laysla raadiyo oo la idhaahdo nin kastoo waxaad unta sheego waxaad ogaataa halkaa laysugu yimid inay tahay halkii la iska doonayay sidaa dharka cad loo wada xidhan yahay ayay midnima waajib u tahay marka inta laga wada midoobayna sheekhu uu ka sheekiyay dhammaantood isagoo ugu horreysiyay caqiidadii wa an yatadakaruu waa inay xusuusta xusuusnaadaan anna ayi sawtin yartafic in cod kasta oo sare loo qaado wa ayu islaaxin yaquum iyo qof kasta oo isku dayay inuu idhaa waxbaan hagaajinayaa oo muslimiintan waxu qabanayaa calaa kayri hada alasl alqawiim oo aan ku dhisnayn asalkaa towxiidka ee sugan wa siraadi almustaqiim iyo jidkaa toosan fa sawfa laa yajni lmuslimuuna minh muslimiintu wax alla waxay ka faa'iidayaan ma jiro qof kastoo baaqayoon towxiid ku baaqayn ilaa tafruqatan wa dacfan inay sii kala tagaan ay sii tabar darreeyaan mooyaane nin kasta oo wax ku baaqiyo towxiidka dhinac iska dhigoo baalmaray wax uu soo wada ma leh wa khizyan wa dullan lugooyo iyo dullun bay kasii qaadayaan iyo inay halkay joogaan hoos kasii maraan waalwaaqicu akbaru shaahidin calaa dalik waaqac aynu maanta ku noollahay baana markhaatiga ugu weyn u ah arrintaas wallahu almustacaan marka sheekhu wuxuu uga faaidsanaya fursaddan xajka in dadka la xusuusiyo towxiidkii asalka aha ee ambiyada lala soo diray oo qofka xajka u socdaa aanu u malaynin cibaado shaksiya inuu gudanayo ee uu dareemo waajib muslin ahaan saaran inuu jiro culammadana si gaara ula hadlay dadka xajka bara buu yihi axkaamta u sheega xusuusiya towxiidka una sheega in laga rabo inay maarata usoo noqdaan halkii ilaahay subxana wa tacaala ugu talagalay halkan wuxuu sheekh xoogaa taabanayaa waxaa dhici karta xajkii waa loo socdaa xajkiina yaan la murmin baa la yidhi dadkii towxiidkii si loogala hadlana qaar baa laga yaba inay kugu xanaaqaan marka taa maxaa laga yeelaya walaa ba'sa min almujaadalati bilatii hiya axsan buu yihi ba'as kuma sugna waxba kuma jabna haddii waxoogaa hadal la isweydaarsado si wanaagsan loo wada hadlo oo waxoogaa muran baha loo arkaba eh xiina alxaaja haddii baahi ay keenayso matalan qof baad aragtay qaarad kale ka yimid markaasu wuxuu xidhanya matalan baqar dhaaso amba cabdilqaadirow buu le halkii xaramkii ilahi u ka beryi lahaa markaa si aad u saxdo xooga wax laga yaba inaad hadal iswedaarsataan marka ha odhanin hadli maayo oo cidna waxu sheegi maayo xajka yaan la murmin baa la yidhi qofkan walaalka waxaad ku biirin karto ku biiri lidalika sheekhu wuxuu ogolaaday in wixii hadal isweydaarsiya ee bilatihi axsan usluubka fiican loo marayo xiina alxaaja hadday baahi jirto in aan wax dhibaatayo ku sugnayn fa ina aljidaala almaxduura fi lxaj muranka la diiday xajku waxa weeye inamaa huwa aljidaalu bilbaatil waa inaad baatil ku doodo adoon daliilna haysan doodna lasoo taagan taas waata la diidan yahay almanhiyu canhu fii kayri alxaj arrintaasina xajka qudha lama diidine xitaa xilligan caadiga waa naga mamnuuc in baatil lagu doodo xajka marka la joogana kasii daran tahayba kalfisqi almanhiyi canhu fi lxaji aydan sida fisqigaba loo diiday xaj iyo xaj iyo xaj la-aanba fa huwa kayru aljidaal alma'muur bihi jidaalkii lays amray uu ka duwan yahay ka layska nahiyey oo marna waxaa la amray in muran xaq ku socdo la hadlo oo lashudaarsado iyo hadalshadaarsi marna hadalkii baa la diiday waa ka allah subxaana wa tacaala leh udcu ilaa sabiili rabbika dadka waxaad ugu baaqdaa jidka rabbiga ah bilxikmati adigoo xikmad is adeegsanaya walmawcidati alxasana iyo wacdi wanaagsan wajaadilhum kulanadood bilatii hiya axsan tii wanaagga badnayd iyo dariiqadii wanaagsaneed oo towxiidka ah sheikhu wuxuu leeyahy raxmatullaahi calayh wa maca dalik iyadoo taasi ay jirto fa innahu yanbaqii cala daaciya waxaa u cuntanta amba u habboon amba laga rabaa qofka daaciga ah an yulaaxida inuu markaasi fiiro gaara u yeesho annahu idaa tabayana lahu hadday u caddaato markuu qofka wax u sheegayo amba xajka uu cid ku wacdiyayo annahu laa jadwa min almujaadala inaan wax faa'iidii kasoo naasacadayn oon laga faa'iideyn murankaas maca almukhaalafa iyadoo lala jiro meesha ay taalla mukhaalafa oo qofkuna matalan aada waxu sheegaysaana amba uu ka timaado litacasubihi limadhabihi inuu u tacasubo madhabkiisii aw ra'yihi ama ra'yigiisi ku adkaadu waxba kaa qaadan waayo maxaa laga rabaa qofka wa annahu idaa saabarahu fi ljidaal haddii markaasi uu kusii wado jidaalkaasna falarubbamaa tarataba caleyhi maa laa yajuus laga yaabo meesha inay ka dhacaan wax kale oon banaanayn annahu min alkhayri lahu halkaa markii gaadha arrintu qofka waxa u kheyr badan xiina idin wakhtigaas an yadaca aljidaala macahu inuu qofkaa la marmaya waxna aan ka qaadanayn tacasubkiina ka muuqdo xajna lagu jiro inuu sheekadaas kasoo xidho bartaa ku joojiyo isagoo kafaaid ka faaidaysanaya xadiidkii nabiga aleyh isalaatu wasalaam ee uu nebigu yihi ana zaciiman bibeytin fii rabad iljanna anigaa markaasi uga markhaati kacayo oo ballan u qaaday inuu geli doono guri ku yaalla jannada bartankeeda liman taraka almiraa qofka iskaga taga muranka wa in kaana muxiqan xitaa hadduu rab xaq baa ku taagnaaday tawxiid baabad u sheegaysaa san shirki buu ka hadlaya laakiin waxaad aragtay in meeshii in wax la dhacsiiyo qofka adag tahay amba waxba kaa qaadanayn amba muranka uu kululaanayo xaq baad ku taagantay soo maha adoo xaqa ku taagan jooji xaqaaga ilaah darti uga tag waayo lagaa qaadan waaya soo maha hore uga sii soco adigoo daliishanaya xadiidkan ah in nebigu u ballan qaaday janno jannada halka u sarraysa bartanka in la geynayo qofka muranka iskaga taga xitaa hadduu xaq ku taagan yahay laakiin haddii qofkii maxoogaa dabacsanaan kuu muujiyo waxaan aqoon darra u geysay adiguna aad si dabacsanoo macaan oo qurux badan ugu sheegtay oona marka horeba ka kanayn dabeedna aad sheekada meel fiican idiin marto hamoodi inaad dambaabayso intuu wax ku weydiinaya uga jawaab intay dhegihiisu furan yihiin wax ku shub oo cilmiga saxdaa u sheeg dabeedna ajar laba ajar baad helaysaa adigoo xaajiya oo talbiyadaadi cibaadadaadi wata iyo adigoo qof walaalka ay ku kulanteen meesha wax u saxaya labada ajar baad leedahay markaad joojinaysaa waa goorma marka sidaa sheekhu sheegay litacasubihi limadhabihi aw ra'yihi amba u idhahdo anagu waddankayga caynkaa lagama idhahdo amba waxaa maana arki jirin halkaa haddii sheekadu gaadho iska xidh cibaadadaas kasii wado waajibkiina waad gudatay intaa sheekhu wuxuu kusoo gabagabeeyey nasteexooyinkii ka horreeyey intaan xajkaba loo bixin laa xaraja laa xaraj ciwaankan wuxuu uga magac uga uga dhigay sheekhu inaan wax dhibaatayii jirin oo ka wada xagga taysiirka iyo fududaynta sheekhu wuxuu leeyahy wa mima yanbaqii cala daaciya qofka daaciga waxyaalaha laga rabo waxaa ka mid ah an yaltazimahu taysiiru cala annaasi caama inuu guud ahaan ku dadaalo dadka muslimiinta arrimaha inuu dabciyo oo u dhimriyo cagtana u dhigo wa cala alxujaaji khaasa dadka xujaajtaana si gaara naxariis gaara iyo dabacsanaan loosii muujiyo maxaa yeelay buu sheekhu leey lianna taysiir fudud fududayntu sideedaba aslun min usuuli shariicati samxa waa asal ka mid ah usuusha shareecadeena wanaagsan ay ku taagan tahay kamaa huwa macluum sida la ogyahay maadaama annahu laa nasa calaa khilaafi kol haddii aan nas khilaafsani jirin oo sheegan aad fududaynaysa aan diinta aanu ka horimanayn iyada asalkiiya fa idaa jaaa annasu laakiin meesha haddii nas yaallo lam yajis itaysiiru bira'yi dadka uguma fududayn kartid ra'yigaaga wax uguma fududayn kartid wa hada huwa almowqif alwasat alcadl waana kaa mowqifka dhexdhexaadka ah ee qunyar socodka ah ee wanaagsan aladii yajibu calaa kulli daaciya an yaltazima ay waajib ku tahay qof kastoo daaciya inuu ku iltisaamo oo markaasi ku dhaqmo walaa cibrata bacda dalika biaqwaali nnaasi wa ictiraadaatihim intaa kadib wax maaragtay wax kasoo qaad yeelan mayso dadka caadiga inaad hadalladooda u dheg raaraciso ama murankay kaa horkeenayaan ama markay ku odhanayaan shadada aw sahal shudida aw suhila arrintaa miyaa la adkeeyey mise waa la sahlay taas dheg hawsii dhigin wuxuunba adegta daliilka un eeg wa thamata umuurun jaa-isa waxaa jira arrimo iska bannaanoo ictaada bacd alxujaaj dadka xujaajta qaarkood ay caado ka dhigteen an yataxarajuu minhaa inay culays u arkaan oy ka baqdaan amba ay la adkaato lifataawa sadarad min bacdihim sababtuna waxa weyaan waxay haystaan cilmi dhagood dad bay soo maqleen culamo ah ama meelun ba wax ka maqleen munaafiyatan lil asli lmushaari ileyhi aanifan taasoo ka hor imanaysa asalkii fududaynta iyo dabacsanaanta en hadda soo sheegnay ra-aytu tanbiiha calayha taasaan u arkay inay muhiim tahay in laisku baraarujiyo waxaana kamid ah arrimahaasi dadku ay dhibaato u arkaan laakiin wax dhibaato a lahayn laakiin ay isku adkeeyaan iyadoon la isku adkeeyaan ahayn waxaa kamid a kow aliqtisaalu ligayri ixtilaam in markaasi qofku uu maydho isagoo markaasi aan wax rafci ama xadath ama janaaba ka qubaysanayn oo iska daahira inuu iska maydho dad baa dhibaato u arka walow bidalki ras waxaabay diidan yihiin in la qubaystaba xitaa qaar baa kunayata madaxaaga ma xoqon kartid dalki ras lithubuuti dalika can inabiy sala allahu aleyh wasalam arrintaas nabiga ka sugnaatay aleyhi salaatu wasalaam wakayrihima min xadiidi abi ayuub radia allahu canh wax dhibaata ana ma leh rabadaankaba adiga arko waxay diidaan cadagay diidaan caamada soomaalida badankooda da waxaan ustaa markaan yaray in xodhan jir cadowguu sooman yahay wax daliilna ma jiro cadowgana ma soono soonna waajibkuma ah waxaa kaloo diidi jiraan udugay diidaan cadarkuna soomay ku cadarka iyo cadayga oo soomay cadar iyo caday soon laguma laha marka waxaa ka mid ah xaku ras madaxaaga waad xoqon kartaa buu sheekhu leeyay wax dhibaataa male walow saqada minhu bacdu shacr xitaa hadday dhowr tima kaasoo dhacaan timaha la daya so lama odhan waxaa ku leey haba xoqon madaxa waad xoqon kartaa waad u baahan kartaa xitaa hadday tima soo go-aan wax dhibaataa male lixadiidi abi ayuub aladi ashartu ileyhi aanib xadiidka abi ayuuben hadda soo tilmaabaana daliil u ah wabihi qaala sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah sidaasaanu ufudwooday caalimka ibnu taymiya waxaa kaloo ka mid waxyaalahaan dhibka keenayn alixtijaam in laystoobo walow bixalqi shacr oo xitaa ka dhalan karto xitaa in la xiro tinta makaan alxajm meesha la toobayay toobinka si loo saaro soo timi in la xiro ma aha dhib ma laha timiha la daayala laakiin haddana waxaa laa xaraja waa la toobi karaa maxaa yeelay lixtijaamihi sala allahu alay sl nabigii baa istoobay wasada ra'sihi madaxa bartankiisu iska toobay wa huwa muxrimun isagoo ixraamna u xidhan yahay walaa yumkinu dalika toobitaanna suuragal maaha laisma toobi karo ilaa maca xalqi bacdi shacri haddaan in yaro timaa meesha la banaynin toobitaana ma imanayo wa huwa qeyl ibnu taymiya aydan ibnu taymiya asaana qaba wa bihi qaalat xanaabila xitaa xanaabilada amba axmed ibn xambal madhabkiisa oo waddankan aan joogno laga aaminsan yahay sidaasaa isagana ay culimadu fadwoodeen laakinahum laakiin iyagu waxay ku dareen awjabuu caleyhi lfidya waxay neef ha qalo qofkaasi dhiig baa ku waajibay wuu toobi karaa laakiin hadyi baa ku waajibay xaggey ka keeneen walaa daliila lahum wax daliilo haystaana male buu sheekhu yihi marka markaad wax waajibinaysa waana daliil wadataa bal huwa marduudun iska dhaaf inay daliil haystaane waxaa loogu jawaabayaa biixtijaamihi sala alla ly sl nabigaaba istoobi baa laleeyahy halkee ka keenteen fa inahu low fadaa hadduu nebigu markaa neef qali lahaa lanaqalahu canhu raawi raawiga xadiidka wariya baa inoosoo sheegi lahaa taana lama hayo faiktisaaruhu calaa dikri ixtijaamihi maadaama raawigi inuu ku ekaaday ku koobsaday inuu inoo sheegay nebigu inuu istoobay duuna alfidya xoolo laysku fidiyeeyana sheegin daliilun waxay daliilu tahay calaa anahu lam taqac minhu fidya dhiigu daadiyo ama neef u qala oo ku waajibay meesha inaanu jirin fasawaabu qowl ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh waxaana saxa sidaas maaragtay ibnu taymiya uu sheegay ta afraad een wax dhibaato a lahayn waxaa weeyaan sham reexaan udug amba caraf amba wax diibaho udgoon in la ursado wa darxi dufur amba in la iska jaro ciddi idankasar hadday jabto ciddi baa ku jabtay matalan amatullah hal ciddi baa ku jabtay ciddadaa ku jabtay ma waxaa odhanaysaa xaaji baan ahay ma taabanayo may waa iska jaraysaa dhibna ma leh cid ku qabsanaysaana ma jirto maadaama haddaadiisa xanuun inay kugu haysaa suuragalaba inay xanuun kugu hayso ayaa suuragala fadal sheekh soo kax doctor so kitaab si had meesha ciddiyadu hadday kaa dilaacdana waa iska jaraysaa wax dhibaatana ma leh waxaana ku sugan bule aathaarta aan soo sheegin oo fi dalika aathaarun madkuulatu fi lasr qodobka shanaad alkhamis alistidlaalu bilkhayma waxyaalahaan dhibaato lahayn dadka qaarkood laakiin dhib a u haystaan marka xajka lagu jiro waxaa ka mid a inaad hoos amba hadh aad ka doonato khaymad ama tendho dadka qaar ba ku bacadka istaag xaaji baa tahay hooskaa tegin qoraxda isu dhig wax ka jiraan ma jiraan diinta waa diin naxariiseed weeyaan aba aw bithoobin marfuuc mara kor loo qaaday waa la harsan karaa taasna dad diidiya waa arki doontaa odhanaya waa mamnuuc laakiin dheg haw dhigin qoraxda isu dhigin ha isku dilin lithubuuti dalika canhu sal sl nabiga ka sugnaatay caleyhi salaatu wasalaam wa naxwihi iyo wax lamid ah alistidlaal waxaa ka mid ah bilmaxmal qadiiman berigii hore awrka gurgurkiisa oo kale la harsan jiray awrta alaab baa lagu raraa marka laga dejiyo amba meel sare la saaro har bay samayn jirtay amba hoos qoraxdaa la iskaga celin jiray meeshu waa dhul kulul wa bilmadalla haddana xilligan xadiidka ah berigii hore waxaase la harsan jiray haddana madalla ayaa jirta ashamsiya ay carabtu yidhahdaan waa dalaayada weeyaan waa dalaayada wasayaara walow walow min daakhiliha xadiidan waxaa kaloo kamid a baabuurta qoraxda laga harsan lagaga hoos jiro waad arkaysa dad baaburka waad ku xaji kartaa dad meelaad marti helayso wax kuu diidayana male baabuurkiina korbu ka daboonaya soo maaha wax dhibaataa male waad harka qoraxdaas kaga celinaysa wa iijaab alfidya inaad aragto qof kugu waajibiyo kule dhiig baa kugu waajiba ama waa dambaabtay ama neef qal maadaamaad qoraxdii iska celisay tashadudun laa daliila caleyh waa is adkayn aan wax daliilo loo ahayn oo diinta dadka lagu adkaynayo bal innadaru saliim aragtidaas caafimaadka qabta waxay sheegaysaa laa yufariqu bayna alistidlaali bilkhayma ma jiraan farqi u dhexeeya in khaymadii ama teendhadii qoraxda laga harsado athaabit fi sunna taasoo sunnaha nabiga noogu sugnaatay caleyhi salaatu wasalaam waalistidlaali bilmaxmal iyo markaasi rukuubkii laga harsanayay qoraxda wamaa fi macnaha iyo wixii la macna ah wa fi riwaayati can imaam axmed bin xambal manaari sabiil kitaabkaasa loogu raajaco halkan sheekhu wuxuu tambihinaya dad muslimiinta ka mid ah oo uu leeyahy famaa tafcaluhu bacdu adawaa'if siday kooxaha muslimiinta qaar ka midi sameeyaan oo ah min isaalati isaalati saqfi sayaara baabuurka in kurka sare laga jaro tanaducun fi ddiin waa diintii oo lagu talax tegayo lagu xadgudbayo amba la isku adkeynayo lam ya'dan bihi rabalcaalamiin oo rabalcaalamiin aanu noo amrin arrintaas waad arkaysaa badanka waxaa sameya dadka iiraan ay ka yimaadaan raafidada baabuur bay ku xajaan laga jaray kurkii sare oo kuwa magaalooyinka lagu lagu maroo kale lagu daawado waxay ku leeyihin korka waa in la jara baabuurtii o dhan baabuur aan bas xamlada u shaqayn maayo aan dusha ka jarnayn hadda ma garan weli inay sameeyaan laakiin waan ku arkay alf arbacmiya sitaa cashar iyo alf arbacmiya tobanta cashar labadaba waan ku arkay haddana weli waa la sameeya waan filaya marka dadkan diidaya odhanaya baabuur aan kor qaawanayn la mari maayo waxba kama jiraan qoraxda qoraxda in jirka loo dhiga ma ah waxaa kaloo ka mid waxyaalaha aan xarajkana lahayn dadkuna dhibaato u arkaan shadu lmindaqati walxizaam cala lirs cala alizaar in guntiga lagu xidho shakad amba suun amba wax kuu geejiya aad ku xidhato wa caqdihi cinda alxaaja haddii la rabana la guntaba hadday keenaysa inaad gunnato xitaa wax dhibaataa kuma keenaysa buuri waxaa kaloo dhibaato lahayn watakhathumu kamaa jaa fi bacdi alaathaar faraati ama fargashi amba kaatun waad gashan kartaa sida aathaarkaasi sheegayaan kala diidaya sheekhu ka hadlayay ka dahabka abuu ahaa iyo kan ay markay isguursadaan ninkii naagtu la xidho oo gaalada lagaga deeday wa mithluhu waxaa ka mid a wadcu saacati alyad saacad in la xidho oo gacanta lagu qaato xajka ma diideyso waad qaadan kartaa saacadaada wanadaara sidoo kale waxaad qaadan kartaa muraayadda ama okiyaalahaaga wax dhibaata ama leh waxaa kaloo waxba la diidayay wa maxfadatu nuquudi cala alcunuq inaad boorsada lacagta kugu jirto iyo dokumentiyadaada qaaliga muhiimka ah inaad luqunta ka laalaadsato dad diiday baa jira waad arki doontaa korna iska fur laakiin wax diidaya ma jiraan kullu hadihi lumuur arrimahaas soo sheegnay buu sheekhu leeyay dhammaantood daakhilatun taxta alasli almadkuur waxay soo hoosgelaysaa asalka hore taysiirka iyo fududaynta iyo inaan wax xaraja ku sugnayn ee aan hore usoo sheegnay maca ta'yiidi bacdiha biaa bacdiha biaxaadiidi marfuuca wa aathaari marfuuca qaarkoodna waxaaba loo hayaa axaadiid ayiidaysa iyo aathaar wa qaala caza wajalla ilaahayna wuxuu leeyahay yuriidu allahu bikum alyusra ilaahay wuxuu idinla rabaa idinla doonayaa fudaydin walaa yuriidu bikum alcusr rabbi dhib idinlama rabo subxaanahu watacaala walxamdu lilah rabbi alcaalamiin buu sheekhuu yidhi intaasoo dhan waxay hordhac u ahayd oo sheekhu naga sii jahli saarayay waxyaalaha ad la yaabi doontaan arki doontaan qofkii hadda u horeyso iyo waxyaalahaan xarajka lahayn iyo waxyaalaha muhiimka ta in laga hadlo hadda wuxuu ihi bayna yaday alixraam halka waxaa la taagaya xilliga ixraamka la qaadan lahaa awalan sheekhu wuxuu leey yustaxabu waxaa mustaxab oo wanaagsan oo loo kalgacayl badan yahay liman cazama cala alxaj qofka go-aan ku gaadhay inuu soo xajo aw alcumrati almufrada ama cumro keligeed ah an yaktasila lilixraam inuu u qubays qaato ixraamka xidhashadiisa ka hor walow kaanat xaa'idan nufasaa xitaa hadday tahay gabadh xaa'ida oo dhiiggii caadada leh amba dhiiggii dhalmada leh laakiin xaja ay niyooto waa inay sii qaadataa exraamkeeda ka hor ay qubaysataa wax dhibaataana ma leh waa mustaxab marka ta labaad uma yalbisu arijaalu maa shaa min alalbisa intaa kadib raggu waxay gashanayaan dharka wixii ay rabaan allatii lam tufasal ala calaa qadri alacdaa laakiin waa inay ahaadaan dhar aan loo tulin xubnahooda la leekeysiino dawaar leh ama harqaanuhu ka shaqaynin waa inay ahaadaan wa hiya almusamaati cinda alfuqahaa waana dharka ay fuqahadu u yaqaanaan kayr almakhiid dhar aan la tulin tolmo aan soo marin fa yalbasu lizaar qofku wuxuu qaadan karaa hoosgunti waridaa iyo go-ii kore wanaxwihima iyo xii la mida wanacleyn iyo kabihii wahumaa kullu maa yalbasu calaa rijlayn kabahana waxaa laga wadaa nacliinka wax kastoo cagaha loo geliyo ama cagaha kabaha lugaha la geliyo liwaqaayatihimaa si ay markaa uga ilaaliyaan waxay dhibaato ku keenayay lugaha mima laa yustaru cinda alkacbayn laakiin waa in ahaadaan kaba aan kacbaynka amba markaas qur-aankurta iyo anqowga aan qarinayn walaa yalbisu midka saddexaad walaa yalbisu lqulunsuwa qofka markaa koofi inuu qaato looma ogola koofiyad looma ogola inuu qaato walcimaama iyo cimaamad wanaxwihimaa iyo wixii la mida mima yasturu ra'sa mubaasharatan oo madaxa si toosa u daboolaya taas lama rabo hada lirajul waa marka ragga laga hadlayo ninka laga hadlayo wa ama almar-a dumarka miyaa falaa tanzicu shay-a min libaasiha almashruuc dharkii shareecadu usoo dejisay waxa ay iska dejinayso iska bixinaysaa ma jiraan ilaa annaha laa tashudu calaa wajha niqaab keliya waxun baana sameynay niqaabkumaan wajigeeda ku dhejinayn inuu fadfaad ahaaduu balbala maaratay inbaa la rabaa oon isku dhejinin niqaabkiina hoosta waxoogaa ku sharaxaya luqad ahaan waad noqon kartaa noocyadiisa kala duwan walburquc burqucna waa taqaanaan isaga oo waxa weeyaan haddaba imaaraadka laga sii isticmaalaa oo xoogaa inuu saan ka samaysan yahay amba xariiro kalead moodaa wejiga ayuu marada ka celinayaa saasoo kale uu samaysan yahay dhalaal oo kale ah burquca haddana waa la isticmaalaa afghanistan waa laga isticmaalaa mid shabaq le waxaad aragtay aw litham aw ilmindiil amba waxa ay madaxa ku xirtay amba afka ku daboolatay walaa talbisu lqofaasayn mana gashanaysa gacmaha qofaasaynka waxaa la yidhaha golofskana ma gashanayso hoos ibnu taymiya ku sharaxay wuxuu leeyay walqufaasaatu qulaafun yusnacu lilyad waa dabool faraha gacmaha la geliyo kamaa yafn kamaa yafcaluhu xamalat lbazaa siday sameeyaan markaa dadka gashanaya dadka ku ugaarhsanaya bahalka loo yaqaano gorgorka khaliijka laga ugaarhsado nimanka gorgorka gacanta ku qaata alaabay gacanta gashadaan kaasuu ku shabahay markaa ibnu taymiya noocaas oo kale wa huwa nooc min asuquur tustakdama fi sayd waa nooc ka mid a gorgorada marka ama galeyrka oo lagu ugaarsado marka nimankaas ku shaqaysta gacantiis ay ugu soo dejiyaan gacmahooda waxba ugu jira kuwaana waa loo diiday haweenkii walaa yalbisu lmuxrimu alqamiis qofka muxrimka ee xaramka markaas ixraamka xiranaya qamiis yuu gashanin oo ah thoobka hadda xiranoo tolano qamiiska ah walaa alcumaama cumaamadna yuu gashanin walaa albronsa iyo koofiyadii la diiday walaa saraawiil saraawiisha tolan walaa thawban masahu warasun walaa zacfaraan maro la mariyey zacfaraanka ama waxyaalaha midab kale ee carabtana leh ee bedelaya yaanu gashanin kuwaasna iska ilaaliyo ee midabkooda la bedelay wala lkhufayn khufaynkiina waa la diiday ilaa anlaa yajidan caleyh hadduu kaba waayo mooyaane oo qofku sidaa ogtiin uu dheeraan jiray ilaa anqawgu soo gaari jiray marka haddii uu waayo falyalbas alkhufayn khufaynka laftoodu gashanaya haddii kaba la waayo ibnu taymiya wuxuu leeyahay walaysa caleyhi an yaqtacumaa duuna alkacbayn inuu inuu gooyana lagama rabo u haa maadaama ay dheeryihin waan jarayaa maxaa yeelay buu leeyay fa ina nabiya sal ly slam amara bilqadci awalan nebigu marka hore hala jaro buu yidhi oo hala gaabiyo huma rakhasa bacda dalika fi carafaat intaa kadibna wuxuu u ogolaaday in sidooda loo daayo fii libsi saraawiilna uu ogolaaday saraawiisha in la gashto waa goorma liman lam yajid izaaran qofka gunti waaya qofka gunti waaya xajka laga reebi maayo waxaad gashanta ku kaalee baa laleeyahay ducada kasoo qaybgal warakhasa fii libsi lkhufayn khufka in la gashadana wuxuu u ogolaaday liman lam yajid naclayn qofkii kaba waaya wuxuu leeyahy sheekh alalbani raxmat ullahi caleyh walaa tantaqibu almar'atu almuxrama almuxrima gabadha muxrimadda ee xaramka usoo socota ee maaragtay xajka ma niqaabanayso walaa talbisu lqafaasayn qafaasaynna gashan mayso wayajuusu lilmara haweeneyda waxaa u bannaan an tasur an tastura wajhahaa wejigeeda inay ku asturto bishayin wuxuun ku asturto kalkhimaar sida mara ay kor kaga soo hadoodisho kaga soo daadisoo kale aw ljilbaab amba jilbaab maradeeda ka mid ahoo tulqihi calaa ra'sihaa ay madaxa kasoo laalaadinayso oo tustiluhu calaa wajiha wejigeedana kusoo markaasi daadejinayso wain kaana yamusul wajha cala saxiix hadduu rabo wejigaba ha taabtee walaakinaha laa tashuduhu caleyh laakin yay ku xidhin ay ku dhejinin dhaqaaq ay u diidin kamaa yaquul ibnu taymiya siduu ibnu taymiya le raximahullah qodobka afraad walahu waxaa u bannaan an yalbisa alixraam inuu ixraamka sii gashado qabla almiiqaat intaan miiqaadkiiba la gaadhin walow fii beytihi gurigiisa baa kasii xidha hadduu doonee kamaa facalahu rasuulu llahi sal ly slam asxaabu siday nebiga asxaabtiisu yeeleen wa fii hada taysiirun arrintaa haddana waxaa ugu sugan howl fududayn iyo taysiir cala aladiina yaxujuuna bidaa'ira dadka ku xaj tegaya daa'irad ama diyaarad sii raacaya walaa yumkinuhum libsu lixraam eenay suuragal u ahayn inay ixraam ku gashtaan cinda almiiqaat miiqaadka waayo miiqaadka oo kor duulayaanba maba degayaanba fayajuusu lahum waxaa u bannaan an yascuduu daa'ira dayaaradda inay fuulaan fii libaasi lixraam iyagoo ixraamkoodii qaba walaakinahum laa yaxrimuun laakiin yay ku dhawaaqeen xidhashada xajka oy xarmanin ilaa ilaa qabla almiiqaati biyasiir xaramkoodii yay ixraamkoodi xidhanin miiqaadka intaan la gaarin wax yar ka hor mooyaane biyasiir xataa laa yafuutahum miiqaat si aanu miiqaadka u dhaafin wahum kayru muxrimiin iyagoo aan diyaar ahayn markaas kasii diyaar ahow laakiin ha ku dhawaaqin intaad talbiyada gaadhin eed xraamkaaga iska xidhan tahay diyaaraddaad saaran tahay daba u sheegaan baylodadan filaya soo maha hadda miiqaadkii five minute baa naga dhimaada half an hour ka hor bay sii sheegi jireen maraan jordaniyada kasoo raacnay u k saaco ka hor bay kusii sheegayaan marka ixraamkaaga waad iska qabtaa ha ku dhawaaqin oo maaragtay ha odhan markaas talbiye ha bilaabin maratay waxaan ujeedaa ha odhan maaragtay labeyka xajatan oo cumratan waxaad dhahaysa ha dhihin iska sug markaa laguu sheego markaasi waad samayn kartaa haddii aad waqti helaysana diyaaradda dhexdeeda ad ku xidhataan wax dhibaataa male lakin waad ogtahay cidhiidhiga ka jira iyo shaakilka ka iman kara waa laga yaaba inaad inaad waa aragooda tihiin tashanaad waxa weeyaan waxaa u bannaan wa an yudhina wa yatadayab inuu dufan marsado amba waxyaala karima ama diib amba caraf amba udug fii badanihi jirkiisa biayi diibin udug noocu rabo shaaa lahu raaixa biayi diibin shaa lahu raa'ixatun walaa lowna lahu laakiin midab aan lahayn ila nisaa haweenka mooyaane haweenka fadiibuhunna waxaa diib ahoo loo ogol yahay maa lahu lownun walaa raa'ixata lahu mid midab le laakiin aan udug lahayn iyaga udug kasoo kasoo kankamaya la diidaya wa hada kulluhu qabla an yanwid ixraam waxaaso dhan waxaa la sameynayaa intaanu qofku niyoonin ixraamkiisa cinda almiiqaad miiqaadkii aan lasoo gaadhin wa amaa bacdahu wixii ka dambeeya markay miiqaadka lasoo dhaafa miyaa fa xaraamun waa xaaraam waa la joojinaya waxaan kusoo gabagabeynaynaa alixraam wa niyatuh ixraamkii iyo niyadiisii fa idaa jaaa miiqaatuhu qofku markuu yimaado meeshii uu ka xidhanayay wajaba calayhi ayaa waxaa ku waajiba an yuxrima halkaa inuu ka xarmado walaa yakuunu dalika arrinta laleeyaha ku dhawaaqana ma aha bimujaradi maa fii qalbihi qalbiga waxa ugu jira oo keliya ah min qasdi lxaj inuu xaj usoo qasdiyey wa niyatihi niyaddana ku haystay keliya maaha fa ina alqasda maa zaala fi lqalb ujeeddada weli qalbigiisay ugu jirtaa mundu an kharaja min beladihi ilaa markii uu kasoo baxay beledkii iyo wadankii uu kasoo xajiyey bal laa budda ee waxaa lama huraan ahoo qasab ah min qowlin aw camalin in markaasi uu la yimaado qowl iyo camal yusiiru bihi muxriman uu ku noqonaya qof muxrima fa idaa labaa qaasidan lilixraam incaqada ixraamuhu itifaaqan haddii markaasi uu ku dhawaaqo talbiyadii isagoo ujeeda in markaa uu bilaabay camalkii ixraamka amba xurmanimada taasaa uu ku guntamayaa ixraamkiisii sida laysku raacsan yahay walaa yaquulu bilisaanihi shay-an kaga dhawaaqi maayo carabkiisa shaynaba beyna yaday talbiya talbiyada horteed mithla qowlihim sida dadka qaarkood ay ku qowlaan ay leeyihiin intaan xajka lagu dhawaaqay waxa laga horreysayaa bay yidhahdeen inaad tidhaahdo allaahuma inii uriidu alxaja aw alcumrata fayasirhu lii wataqabalhu minii ilaahu xaj aba cumraan u socdaay ii yasar oo ii fududee igana aqbal taas wax looma baahan yaha ma aha waayo licadami wuruudihi can nabiy sala allah alay sl nabiga kama soo aroorin wa hada mithlu talafudi binniya fi dahaara wuxun bay la mid tahay dadka qaarkood markay weyse qaadanaya dahaarada yidhahda naweytu lwuduu oo kale wasalaat ama naweytu salaa amba wasiyaam dadka yidhahda naweytu soom oo ku dhawaaqa waxaas bay la mid tahay kuwaasna wax loo baahan yahay maaha fa kullu dalika min muxdathaati alumuur waxaasoo dhan waa waxyaalaha dadku ay soo dariyeen wa min almacluumi qowlihi sala alla alay slam waxaynan ognahay nebigu inuu ku dhawaaqay inuu inuu maaratay qowlkiisii ahaa fa ina kula muxdathatin bidca wax kastoo lasoo darreeya waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastana waa baadi wa kullu dalaalati fi nnaar baadi oo dhanna naar bay ku dambeynaysaa insha allahu casharkeena soo socda mawaaqiiddii ayaynu sheegi doonaa iyo gaar ahaan dadka ka tegaya najid halkay ka exraamanayaan inkastoo badankiinu waa arag u tihiin iyo in lays amray tamatuc noocu yahay iyo ishtiraadka qofka hadduu ka cabsanayo xadka inay wax kasoo caqabad ku timaado shardi inuu sii xidhan karo waxaasna insha allah cashirka dambe kaga hadli doonaa inta aan ku joojina maanta wallahu aclam jazakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullah مبارك نشط قادر الله يرفض هذا